in ka badan boqol arday oo dhammaysay qur-aanka kariimka iyo hingaadda islamarkaana ka aflaxday maxadka tawxiid ayaa munaasabad qalajibin ah loogu qabtay magaalada burco munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka maxadka bahda waxbarashada waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada maamulaha maxadka mustafa xasan faarax ayaa ka warbixiyey ardayda qalijibisay walilaahi alxamdu maanta waxaan la dabaaldegaynaa dafcaddii tobnaad oo ka dhammaysa qur-aanka khatmigeedhi koobaad dhammaysatay markiisa towxiid waxaa kale oo iyaguna aan meesha ka marnay qeybihii kale mustawiyaadkii kale ardaydii ka soo goytay qaybta marxaladdii higaadda iyaguna halkana la fadhiya iyo mustawiyaadka kale ee xafladdu ay ka koobneyd ardayda ka qalin bedelatayba hambadii ayaan leeyahay markiisa towxiid waxyaabaha inta badan aan awoodda saaro ka waxa ka kalaamka ilaahay iyo arduu inuu qur-aanka xifdiyo tajwiid ahaan qiraa'at ahaan akhris ahaan xifdi ahaan dhinac walba waxaan kaloo aan inta badan awoodda saaraa oo jecel lahay inaan ubadka yaryar iyo waxa soo kora ayaan jeclaysiino diinta iyo qur-aanka oo arday wax kastoo ilmuhu u baahnaa oo laga helayo markiisa tawxiid sida koobi carurtu ku ciyaarayeen oo kale iyo dhammaan waxay agabkii carruurta u baahnaayeen oo kale ay ka helayaan markiisa tawxiid waxaan ugu talagalnay kulle xagga asaaska iyo ardayda beysinga laga dhiso ama mustawa nooca fasal kasta wuxuu ku koobiya labaatan arday isagoo hela arday tayeysan oo xifdiday kitaabka ilaahay ardayga waatu ku jira marxalad kitaabal qira'a uu ku jiro gaabta kale waa fusuul gaara marxaladda taxfiidkuna waa fusuul gaara qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalin jibisay ilaahay inuu barakeeyo waxaan si gaara ugu mahad celinayaa markiska tawxiid oo runtii soo saaray ubaxan quruxda badan leh ee maanta halkan inoo fadhiya waxaan jeclaan lahayn si ay u sii awood wadato oo ujeeddada barashada qur-aanka iyo dhismaha awlaadda in xagga hoose laga soo dhiso si xagga sarada tayal inoogu yimaadaan inaynu iska kaashanno waxaan aad iyo aad u hambalyaynayaa ardayda markiska towxiid maanta ka qalijabinaysaaaad baan u dhiirigelinaynaa nafsadan waalidkana waxaanu faraynaa kula talinaynaa inay intooda badan xooga saaraan oo qur-aanka xooga saaraan waxaan rajaynayaa de inaynu dhiirigelin doono lan la shaqayn doono maamulka muaasabada tawxiid oo runtii qaybo badan oo kala duwan leh guud ahaan caruurta waan u hambalyaynayaa dhammaantood waxaan leeyahay ilaahay haydin barakeeyo waalidkana allaha ku anfaco waan hambalyaynayaa ardayda yaryar ee qur-aanka ciftiyey ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ka dhigo kuwii barakoobee dadka iyo dalkaba anfaca ee xufaad kale iyaguna soo saara aad iyo aad iyo aad baanu hambalyaynayaa waxaanan dhiiri gelinaynaa ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaan iyo ka maamul ahaanba in qur-aanka iyo hawshiisa la ysgarab taago waana waajib diiniya dufcadan ayaa ah dufcadii tobanaad ee ka qalin jibisa maxadka tawxiid ee dhammaysay qur-aanka kariimka iyo hingaadda tan iyo markii la aasaasay maxadka